أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu ah walaalihiin manhaj online sida idiin soo gudbiyaan رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله baa سubحaanaه وataعaalى amaan iyo mahad baa mudan allaha subحaanaه وataعaalى inugu karaameeyey bani aadamnimo inugu maamuuso inoogu nicmeeyey نicmaة الإسلاam والإimaan allah subحaanaه وataعaalى nicamkiisa haddaynu tirino aynaan tiro ku koobi karin wain tacuduu nicmaة اllahi laa تxsuuha allah subxaanaه wataعaalى nicamkiisa haddaad tirisaan tiro kuma gaari kartaan buu hi ilaahay subxaanaه وataعaalى waayo qaar xataa aan inoo muuqan oo qarsoon ayaa nicamka ilaahay ay leeyihin kelmaddeenna oo in sha allahu tacaala koobnaan doonta waxay ku saabsan tahay kayfa nuhayiu anfusanaa lishahri ramadaan nafteenna sidaynu ugu diyaarinaa bisha ramadaan iyo ka faa'iidaysigeeda waxaanse ka yaro hormarinayaa ilaahay nicamkiisa waxaa ka mid ah addoomihiisa mu'miniinta inuu u yeelay fursado waaweyn oo inta ay nool yihiin adduunyadan ku soo mara fursadahaasi oo kala dambeeya oo midi marka ay baxdaba mid kale ay soo gelayso ilaahay wuxuu u qeybiyey cibaadaadka qaar joogto ah walow wakhtiyo koobaniba ha u dhexeeyaan sida shantan salaadood iyo qaar xilli yimaada oo fursad qaaliya iyaguna ah kuwa xilliga yimaada laftoodu way iska daba imanayaan waxaynu ogsoonnahay waxaynu hore u soo maray bishii muxaram ee soomkeedu waa aadka u fadliga badnaa bil ilaahayna sida nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ku sheegay waxaynu soo maray sidaasoo kale shahru dilxija oo iyaduna toban maalmood oo maalmaha adduunyada ugu fadliga badani ay ku jiraan waa bishii ramadaan waa ciidulfitri baa ku xigta waa xajkii qofka ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo waa ciiduladxaa sidaasi ayaa fursadahaasi ay isu daba yaalin wa kulluhaa maxadaatu tasawudin ila alaakhira dhammaantoodba waa kaalmo qiimo badan oo allah subxaana watacaala uu ka dhigay meelo dadka muslimiinta ee muuminiinta ee aakhiro ku socdaa ay ka sahay qaataan oo aakhiro ay uga sahay qaataan iyagoo u hoggaansamaya qowl اllahi tacaala watazawaduu faina khayra zaadi taqwa sahay qaata buu uhi ilaahay subxaana watacaala wax sahay laga dhigtana waxa u wanaagsan taqwada oo ah diinta in lagu dhaqmo camal wanaagsan oo aakhiro addoonka anfacana in la sameeyo fursadaha qaaliga ee addoomaha soo mara inta ay nool yihiin addoommo waa ku qaybsamaan waxay u qaybsamaan qaar ka faa'iidaysta oo ka sahay qaata iyo qaar faramadhnaan fursadahaasi ay ku dhaafaan la odhan karo dhab ahaan waa kuwo khasaaray inta badan fursadaha dadku inay ka faa'iidaysan waayaan waxaa sababa cadamuulisticdaadi laha in loo diyaar garoobi waayo waana ta keentaa inay culimmadu had iyo jeer hale bisha rabadaan intaanay intaanay soo gelin dadka inay ku baraarujiyaan ay xusuusiyaan rabadaan inay u baahan tahay isticdaad iyo icdaad diyaar garow iyo in wax loo diyaarsado shaki nagagama jiro bisha rabadaan inay tahay fursad qaali ah waa fursatu likasbi اlxasanaat waa fursad qofku uu ku kasban karo ajar iyo xasanaad fara badan oo sahay aakhira u noqda waa fursatu litakfiiri sayi-aat waa fursad addoonku uu ku gaari karo inuu ilaahay u dembi dhaafo waa fursatu litakyiiri ma binafs mima laa yurdi اllaha subxaana wa tacaala waa fursad addoonku uu ku bedeli karo waxa uu ku eedan yahay ama uu ku sugan yahay ee xaal aan wanaagsanayn oo rabbi subxaana wa tacaala aan raali gelinahayn waa fursad qaaliya waxaa ku jirta leylaة اlqadr oo ilaahay u uhi khayru min alfi shahr kun bilood ayaa habeenkaasi uu ka khayr badan yahay camalka saalixee la sameeyo ayaa camalka kun bilood la sameeyo ka khayr badan kulluhaa waa furas hadday soom tahay iyo hadday salaad tahay iyo hadday tahay ducaa iyo hadday tahay qira'aة اlqur'aan iyo dikr اllah iyo hadday tahay sadaqad lala baxo iyo hadday tahay wanaag dadka la fariyo xumaan laga reebo dacwadii iyo khayr la gaadhsiiyo fursaddaasi qaaliga ah cidda aan u diyaar garoobin ee aan ka faa'iidaysani dhab ahaan waa kuwa khasaaray nebigeenni moxamed baa calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay mimbarka ayuu u baxay isagoo le aamiin aamiin aamiin saxaabadii rasuulku waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyeen sababta uu aamiin u yidhi faqaala calayhi salaatu wasalaam ataanii jibriil faqaala man adraka shahra ramadaan falam yugfar lahu fadakhala الnaar faabcadahu اllah faqul aamiin faqultu aamiin qofka bisha jibriil baa ii yimo wuxuu yidhi qofka bisha ramadaan ay u soo gasho ee bishii ramadaan gaadha isagoo qof nool oo mukalafa oo aan sababteeda loogu dembi dhaafinoo fursadda aan ka faa'iidaysan oo naarta gala maadaama fursaddaa qaaligaa u dayacay oo uu khasaariyey ilaahay ha fogeeye kaas ee aamiin dheh waa ducaaء min jibriil عalayhi الsalaaةu wasalaam wa taأmiinu min muxamedi rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam waa duco uu ku duceeyey jibriil nebi maxamedna aamiin uu yihi waa la aqbalaya qofkaasi qof ilaahay uu khayrkii wanaagga ka fogeeyey raxmaddiisa iyo naciimkiisa iyo jannadiisa uu ka durkiyey ayuu dhab ahaan noqonaya bisha rabadaan walaalayaal si looga faa'iidaysto fursaddeeda qaaliga ah waxay u baahan tahay tahyi'atu nafsi laha nafta in loo diyaariyo waxaynu isxusuusin doonaa dhowr qodob oo kooban oo qofka muslimka ay naftiisa ugu diyaarin karo bisha rabadaan marka koowaad waxaynu leenahay qofka muslimkaahi bisha rabadaan marka ay soo dhowaato waa inuu ku farxo ilaahay baa yihi qul bifadli اllaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa ha ku farxaan taas ayaa ka khayr badan waxa adduunyee dadku ay urursanayaan shay kuma jiro fadliga ilaahay iyo raxmaddiisa bisha rabadaan inay ka mid tahay farxaddu waa mid qalbiga laga dareemaayo qofka muslimka ahina naftiisa ugu bushaareynayo ee ma aha in xaflade iyo xusitaan iyo waxyaabo aan shareecada ku soo aroorin bisha rabadaan loo dhigaayo iyadoo aayaddan loo deliishanayo waayo taa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma samayn laakiin rasuulku bisha rabadaan waa ku farxi jiray saxaabadiisana waa ugu bushaarayn jiro ataakum shahru ramadaan buu odhan jiray bishii rabadaan baa idiin timi oo idinsoo gaadhay wa huwa yudhiru اlistibshaar isagoo muujinaya rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam farxad iyo bushaaraysi qofku haddii uu karaahiyeysto bisha rabadaan ee soo dhowaatay ama soo gashay taasi waxay calaamad u tahay in iimaan aanu qalbigiisa ku jirin ama iimaankiisuba inuu daciif yahay oo wakhtiyada khayrka xilliyada khayrka iyo meelaha khayrka iyo cidda khayrka samaynaysa qofku inuu karaahiyeysto uu naco oo uu ka irdhoobo uu ka dido waxyaabaha sababo waxaa ka mida almacaasi amarka ilaah oo addoonkuu khilaafo sida ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala uu ku sheegay kitaabkiisa aljawaab اlkaafi arrinka labaad waxa uu yahay ee qofka muslimka ahi bisha ramadaan ugu diyaar garoobi karo waa niyatu saalixa intaanay ramadaan usoo gelin waa inuu niyeysto bisha ramadaan iyo fursaddeeda qaaliga ka faa'iidaysigeeda oo arrinka noocaasi ana uu go-aansado inta aanu gaadhinba waayo nebigeeni moxamed calayhi isalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qof waliba waxa uu niyooday inuu leeyahay inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa acmaasha halka ay xukumka ka qaadataa waa niyada waxay ku xukum qaadataa qof walibana wixii uu niyooday buu leeyahay buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qofka muuminka niyadiisa wanaagsani iyada lafteeda ayaa cibaado ah waa ta keenta culamaau lislaam niyada iyo axkaamteeda marka ay ka hadlayaan inay niyada shuruud u dhigaan waxaa shuruudda loogu dhigayaa niyada wanaagsani ee qofku wax khayra uu niyeystaa iyada lafteeda ayaaba cibaado ah xataa qofka haddii aan camalki haddaanu u suurto gelin iyada ajar looga qorayaa allahna subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya waa ka ilaahay noogu sheegay fi lqur'aani اlkariim dad camal wanaagsan niyeystay oo go-aansaday oo geeridu ay ka soo gaadhay oo haddana loo qoray ajarkii camalkaasi uu lahaa waman yakruj min beyti muhaajira ilى اllahi warasuulih uma yudrikhu اlmowt faqad waqaca ajruhu calى اllah qofka gurigiisa ka baxa isagoo niyeysan go-aankiisuna uu yahay inuu hijroodo oo allah daraaddii uu u hijroodo nebi moxamedna calayh isalaatu wasalaam uu u tago oo daarulhijra uu ugu tago oo geeri isagoo hijradii iyadoo weli aanay u suurtogelin geeri ay soo gaadho ajarkiisu ilaahay agtiisa ayuu u yaallaa ajarka muxuu ku helay geeri baa hijradii ka soo hormartae wuxuu ku helay niyada wanaagsan iyo go-aankaasi fiican nebigeennuna calayhi isalaatu wasalaam tusaale la taaban kara ayuu arrintaa inooga sheegay sida abu daawuud uu wariyey rasuulkeennu calayhi isalaatu wasalaam safar jihaad isagoo ku jira ayuu la hadlay saxaabadiisa waxaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu yihi ina bilmadiinati ina bilmadiinati larijaala maa qaطactum waadiya walaa sirtum masiira ilaa kaanuu macakum sharakuukum fi اlajr xabasahum اlcudur magaalada madiine rag baynu kaga nimi uhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam waadi kasta ama tog kastoo aad ka tallowdeen iyo socod kastoo aad socoteen intaa jihaadka aad ku jirteen ajarkii aad ka hesheen iyaguna way ka heleen camalka may qaban haddana ajarkii waa loo qoray sababtu waa maxay way niyeysnaayeenoo go-aankoodu wuxuu ahaa inay jihaadka u baxaan oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay raacaan laakiin cudurdaar baa reebay oo camalkii inay fuliyaan ka hor istaagay marka niyadii wanaagsanayd baa ajarkii camalkaasi loogu qoray wa haadaa min fadli illaahi alwaasic fadliga ilaahay ballaadhan ayay taasi ka mid tahay qofkuna haddii niyadiisa iyo qalbigiisa ilaahay uu uga run sheego allahna subxaana wa tacaala wuxuu doonayo waa u rumeeya oo rabbi subxaana wa tacaala waa u dhabeeya bisha ramadaan maadaama dabaysheedu ayna hayso ayna qabatay waxa weya nawcaydeeda ayna qabatay neecawdeeda ayna qabatay waa inaad niyeysato allah subxaana wa tacaala hadduu ku gaadhsiiyo inaad si dhammaystiran u soonto xubnahaaga oo dhami xaaraan iyo macsiyo o dhan ay ka soomaan inaad ka sahay qaadato oad kaga sahay qaadato si dheeraad ah oo sidii hore ka dheeraada inaad u dadaasho nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay sheegtay kaana yejtahidu fii ramadaan maa laa yejtahidu fii gayri taa waa inaad sii go-aansato waa inaad go-aansato salaatu taraawiix inaad imaamka la tukato xataa yansarif ilaa imaamku salaadaasi uu ka baxaayo qeybta dambe ee waktiga dambe la tukado inaad salaada aada usoo kacdo habeenada ramadaan inaad noolayso cibaado aad ku noolayso inaad go-aansato inaad dikriga ilaahay farabadiso inaad farabadiso ducada weliba ducada aad dheerayso inaad farabadiso qiraa'at اlqur'aan oo inta kuu suurtagala aada khatinto qur'aanka kariimkaa siday ahaayeen dadkii hore wanaagsanaa oo qaarkood ay khatimi jireen rabadaantii lixdan jeer qaarkood ay maalin walo rabadaanaba ay khatimi jireen waana wax suurtagala haddii qofku cibaadada qalbigiisu u furmo oo raqbiya kalgacayl u hayo wuxuu samayn karo weeye inaad go-aansato rabadaan inaad badiso sadaqada siduu ahaa nabigeenu calayh الsalaatu wasalaam kaana ajwad الnaas kaana ajwad maa yakuunu fii ramadaan dadku ugu deeqsisanaa cibaado iyo khayr waxtar iyo sadaqad intaba waa ku deeqi jiray deeqsinimada rasuulkuna calayh الsalaatu wasalaam waxay ugu sarraysay bisha ramadaan saa cabdullaahi bnu cumar radi allahu canhu uu sheegay kama fi lbukhaari wa muslim niyada fiicane noocaasa haddaad la timaado intaanad rabadaan gaadhin haddii aad rabadaan gaadhi weydoo geeri ay ka soo horeyso waana wax dhici kara waanay dhacaysaaba oo dad fara badan oo maanta nooli rabadaan intaan la gaadhin waa dhimanayaan oo maalin walba dad baa geeriyood oo dhinta xaggaa iyo xabaalaha loo kaxeeyaa meydkooda loo qaadaa niyadaa fiican baad ajir ku heli doontaa iyo go-aanka wanaagsan aad gaadhay haddii aad rabadaan gaadhana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu rumay inuu kuu dhabayn wixii wanaagsanaa aad niyeysatay ee aada go-aansatay niyadaadii wanaagsanaydna waxay sabab u noqon ilaahay tawfiiqdiisa inaad hesho oo ilaahay uu ku waafajiyo bishaa rabadaan ka faa'iidaysigeeda iyo fursadda qaaliga inaad ka qaniimaysato oo aakhiro aada uga sahay qaadato bisha rabadaan qofka muslimka wuxuu naftiisa ugu diyaarin karaa an yatacawada calى اlcibaadaat qabla ramadaan wayudariba nafsahu calayha rabadaan inta aanay usoo gelin qofka muslimka ay naftiisa waa inuu cibaadada sii baro oo nafta uu sii qabadsiiyo oo nafta uu kusii layliyo oo uu ku tababaro arrinta noocaasi ayna shawaahid iyo markhaatiyaal bay shareecada ku leedahay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay sheegtay kama fi lbukhaari wa muslim marka rabadaan laga yimaado bisha ugu soom badnaa waxay ahayd bisha shacbaan oo shacbaan badankeeda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray xikamka ku jira waxaa ka mida ahlucilmigu ay sheegaan in nafta loo sii diyaariyo soomka rabadaan laba nafoodna walaalayaal isku mid maaha naf soomka la soo qabsatay iyo naf soomku rabadaan unu uga bilaabmay nafta soomka la soo qabsatay soomka waa u fududaanaya isagoo qofku rabadaan sooman ayay haddana tamartiisa iyo awooddiisu joogaysaa dhulka aanu u dhacahayn oanu tacbaan ahayn oo qur-aan badan uu akhrisan karaa oo dikri badan uu samayn karaa oo salaad fara badan oo faral iyo sunnaba leh uu tukan karaa hawlihiisa adduunyana isagoo qabsanaya iyo wixii macaashkiisa waxa weeyaan ku saabsan qofku haddaanu soomka la soo qabsan waxaa dhacaysa inuu soomkii jidhkiisu xejin waayo oo uu daciifo tacbaan u noqdo oo soomkaa inuu ku mitida mooyaane cibaadaad kale inuu raaciya ay ku adkaato ou noqdo qof maalintiina soomka la jiifa markuu afurana culayskii afurka la dhaca marka maalintiina qur-aan ma akhrisan dikri badan ma samayn salaado badan ma tukan dacwad kuma qumin amru macruuf nahy can lmunkar habeenkiina salaadii sunno ahayd muslimiintii kalema qeyb gelin labadii xaaladood marna gaajaa tacbaanisay iyo haraad marna dheragii afurka uu ka qaaday buu la dhacay marka waxaa la odhan karaa waxa qura dee xaasilka uga bishii rabadaan wuxuu noqday soomkoo qura ayuu noqday rabadaanna camalkeedu soom qura kuma urursana waad ogsoon tihiin cibaado oo dhan in la kordhiyo inay tahay xataa cumrada rabadaan la cumraystaa cumrada wakhtiyada kale la cumraysto aad iyo aad bay uga fadli badan tahay oo cumraة fii ramadaan ka xajaةi maci buhi nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam cumro ramadaan la cumraystaa xagga ajarka waxay u dhigantaa xaj qofku uu xajiyey isagoo ila socda bui rasuulku alayh الsalaatu wasalaam marka naftii cibaadada in loo sii diyaariyo wey waxaa kaloo shareecada aynu ku naqaanaa salaadaha faralka ah sunayaal baa laga horreysiiyey sunan qabliya bay leeyihin qaar raatiba ah oo mar walba rasuulku uu samayn jiray iyo kuwo kaleba xikmada ku jirta waxaa ka mid a qofka muslimka ahi in salaada faralka ah iyadoo qalbigiisii uu sii debcay oo khushuucdii ay u bilaabantay isla markaana uu sii dego uu sii xasilay inuu salaaddii faralka ahayd uu galo deetana sida ugu dhammayska tiran uu u guto sunnayaashan faralka ka horeeya qofka faralkiiba u diyaarinaya waxaynu ogsoonnahay qofku masaajidka maruu ku soo socdo in loo diiday inuu soo ordo alaykum bisakiina wاlwaqaar nebigu alayh الsalaatu wasalaam yuhi ida uqiimat الsalaa falaa taأtuuha waantum tascawn waأtuuha waantum tamshuun wacalaykum biاsakiinati wاlwaqaar waay qofku isagoo xiiqsan hadduu salaadii galo khushuucdiibu waaye sidaasoo kale qofku isagoo hawlihii adduunye ku xiiqsan oo sidii ugu mashquulsan oo nafta cibaadada aan u sii bilaabin oo aan sii qabadsiin oon kusii tababarin hadday rabadaan u soo gasho inaanu rabadaan cibaadadeeda dhadhamin oo iimaan iyo khushuuc iyo taqwo aanay u kordhin ayaa arrinta noocaasi ahi sabab ay u noqonaysaa marka nafta waa in cibaadaadka lasii baro inta aanay bisha rabadaan inoo soo gelin dadkii hore wanaagsanaana sidaasi ayay ka aaminsanaayeen bisha rabadaan inay mudan tahay nafta in loo sii diyaariyo camr bnu qays sheekh la odhan jiray waxaa tarjamadiisa ama taariikhdiisa lagu sheegay kaana idaa dakala shahru shacbaan aklaqa xaanuutahu wa tafaraqa liqira'ati اlqur'aan bisha shacbaan marka ay bilato dukaankiisa wuu xidhi jiriye ganacsigiisa waxaanu u gacan banaanaan jiray oo u tafaruqi jiray qur-aanka akhrintiisa aimada qaarkood waa kuwa yihi shahru shacbaan waa shahru اqura oo qur-aan akhriska shacbaan bay sii bilaabi jireen dadku qofku marka qur-aanka akhriskiisa uu bilaabana waxa shay mujarab oo mid la taabtay ah in qur-aanka uu akrin karaa maalinba maalinta ka dambaysa uu ziyaadayo uu kordhayo oo qur-aanku qofka aan la qabsan uu iska qabtaa uu iska xidhaa laakiin qofku haddii uu joogteeyo maalinba intuu akrin karaa way sii kordhaysaa walihaadaabaa shacbaan bay sii bilaabi jireen qur-aanka inay akhriyaan dabeetana dee waa kuwa sida aada maqasheenee taariikhdooda lagu xusay qur-aanka u akrin jiray bisha rabadaan ee maanta dee khiyaal bay nala noqonaysaa say ku suurtowdaa qofku inuu tobannaan jeer qur-aanka dhammeeyo maalin qura waa dad qur-aanka marka hore naftooda iyo qalbigooda iyo carabkoodaba u diyaariyey oo kusii tababaray ayay ahaayeen marka hadday soom tahay hadday qira'at lqur'aan tahay hadday duca tahay hadday dikrullaahi tahay haddii gacan furnaan iyo sadaqad lala baxa ay tahay intaba rabadaan inta aanay soo gelin nafta in lagu sii layliyo oo lagu tababaro weeye taas waxay sababi doontaa qofka cibaadadiisu bisha rabadaanna inay sii korodho oo uu sii siyaadin karo ay arrinta noocaasii sababaysa rabadaan waxa ay tahay in loogu diyaargaroobo waa in qofku wixii waajibaada garaan soomka ku saabsan ee lagu leeyahay qofku inuu iska gudo weeye oo qofka in qallaha cudurdaar la-aan rabadaan ay kusoo gaadho maaha wata caaisha tihi radia allahu canha sida bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa kaana yakuunu calaya sowmu min ramadaan falaa astaiicu an aqdiyahu ila fii shacbaan waxaa dhici jirtay in soom ramadaan laygu yeesho manaa cudurdaar awgii sida xaydkii oo kale maalmo rabadaan ka mida inaanay soomin marka waxaa dhici jirtay inaan qallayn kari waayo ilaa shacbaan laga gaadho hadalkaa caysha wuxuu ina tusinayaa laba arrimood arrinta koowaad waxa ay tahay qofku xuquuqda ilaahay iyo deynta ilaahay inay tahay hore inuu isaga gudo oo qofkii qalla rabadaan lagu leeyahy safar awgii ama cudurdaar kale in marka u horeysa ay u suurto gasho qallaha inuu iska gudo fa dayn ullaahi xaqu an yuqda deynta ilaahay baa u mudan in la gudo oo la iska bixiyo arrinta labaad ee hadalka caysha ina tusinayaan waxay tahay inay waajib tahay qofka qalla rabadaan lagu leeyahy rabadaanta kale intaanay usoo gelin inuu qallahaasi uu iska gudo waana sida xadiidka ay ka fahmeen culimadu alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu xadiidkaa sharaxayo masaladaasi waa tilmaamaa cudurdaar la-aan qofka haddii rabadaantii kale ay usoo gasho iyadoo weli rabadaantii hore wax lagaga leeyahay waa kuwa saxaabadu fatwooday qofkaasi inuu yahay qof khalad galay oo qallo quri hadhow markay rabadaantaasi dhammaato aanu ka gudahayn ee la rabo qallaha inuu raaciyo fidyo maalin walba miskiin quudinta inuu raaciyo waa sida cabdullaahi ibnu cumar ka sugnaatay iyo abu hurayra radia allahu canhuma cid saxaabada ka midoo markaa khilaaftayna aan la sheegin amaba se aan la soo warin waxaa ka mida waxyaaba ay tahay qofka muslimka ahi naftiisa inuu ugu diyaariyo bisha rabadaan howlaha adduunyo qofka muslimka adduunyo inuu kusii jeedo maaha wakhtiyada fursadaha qaaliga ay taagan yihiin adduunyada waa inuu ka soo jeesto waxaynu ogsoonnay nebigu calayh isalaatu wasalaam rabadaan inuu ictikaafi jiray ictikaafna macnaheedu waxa weeye wa tafaruq lilcibaada wa iqbaalun calayha waa cibaadada in loo gacan banaanaado oo iyada loo jeesto oo adduunyada in laga soo jeesto oo faraha laga qaado markaa qofka si ay taasi ugu suurto gasho waa in howlaha adduunyo ee isaga la xidhiidha ee uu dhammayn karo rabadaan horteed inuu iska dhammeeyo hadduu tusaaleaan dhismo wado oo kale hadduu ceel qodaayo hadduu beer qodaayo wax allaaliyo wixii camal adduunye rabadaan horteed uu iska dhammayn karo si aanay rabadaan ugu soo gaadhin oo aan rabadaan acmaasha adduunye aanay cibaadadii iyo khayrka aanay uga mashquulin qofka muslimkaahi inuu hore isaga dhammeeyo weeye arrinta noocaasi ahi waa waxay ka mid tahay u diyaargarowga bisha rabadaan iyo ka faa'iidaysiga fursadaha qaaliga ilaahay subxana wa tacaala u dhigay ilahay baan subxaana wa tacaala inoo weydiinayaa inuu rabadaan khayrkeeda iyo wanaaggeeda inaynu ka faa'iidaysanno o ina waafajiyo fursadda qaaliga inaynu ka qaniimaysanno o aynu ka saahi qaadanno allahna subxaana wa tacaala haynagu gaadhsiiyo nolol iimaan cibaado iyo khayr inagoo ku jira iyadana ilaahayna waafajiyo wanaaggeeda iyo khayrkeeda wbaaraka allahu fiikum wajzaakum llah